arrankayna oo babbadoo haay waayan bogey bandiiradayna oo biligle baahidii ah noobatay iyo bilaahyodii arrankayna oo babbadoo haay waayan bogey bandiiradayna oo biligle baahidii ah noobatay iyo bilaahyodii below ii tuug bilaash aamayaalkii dadka berberaayeen bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu haniifa ilaa ramadaan mubaarak dhegeystayaal ka dhowaada barnaamijka tartan aqooneedka raadiyaha warsan ee baydhabo oo uu kumayba markaasa tartanka uu seeyaa hamiinkiisa ma faynalka ee shanta xaafadood iyo markaasa haskahireen uu tartan uga badan lahayni shantaas haskahirtii ee samafaynalka sadi ku mid aya uu ka tartami doonaan haddii ilaahay uu seera sadiida tartami doonaan waybayo shilayina qaynuunay b horsee b iyo isha b tartankana mayba ka bilaaba doonee lamada xaafadood ee shal ee markii unan weernay xaafadood waana taas iska gorannay isha b iyo weliba daynuunay biya bilaaba doonaan lamadaas too ku mid ah haddii iyo badiida maybaa markaas sugahaye inay isla kulun kala ama isla tartan kala iyo isla galaan horsee b oo biinji fadhiido isla uuka lamadaasa hurayta tartamo doonaan tii habadayda la tartamo doonta daynuunay iyo isha tii habadayda uuka maybaa sugahaytee horseed inay marlama tartan la galla oo weliba sadidaasii ha ku batoona faynalka tartanka iyo iska xaadiri doonto haddii ilaahay uu sera tartan xiisalaya ku rajeeye sadiida xaafadood baguuliyaan rajeeye wayba markaasi barnaamijka taabgeliyaayan raadiyaha warsan iyo garab walaal oo iskaaladaayaan maxamed salaad maxamed deeq xusni iyo weliba abwaanada maxamuud xaaji maxamed tarash iyo abwaan jaakulaya barnaamijka daadiyi doonaan saasoo kale dhumusidayaal barnaamijka wayba farsameeyaha maxamuud gaabshe bilaa hilaalna wayba markaasa inaga baro bulshada dhugunsiyaalka isu kulugaraysaya barnaamijka godob ahaanna facebooka beejka raadiyaha warsan usikiley warsan raadiyo dhinaga kaamirada barnaamijka muuqaalka mid baan kumahadnagaane maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleyle oo weliba muuqaalka ninduubahay dhugunsidayaal marka iyo barnaamijka tartan aqooneedka hawda siin ku lahaa wayba xaadireeya xaafado qadka iniyo ka jiraan iyo in kale halo daynunay b halo isha b eedyada mahadsiin lamada xaafadoodba qadka teleefonka iyo xaadirkayiin mayba rajeeyaya in iyo qadka teleefonka saas oo kale intii barnaamijka isku dhammaado iyo ka jara doonaan anshaxa barnaamijkan iyo niila ilaali doonaan teleefonka afhayeenada ka hadlaayaan hamiin walba sheegana in iyo meel gooni ee la seedaan oo meelo buuqa ku weerow ama meeladaad ka badan iyo kula dheeradaan se jawaabtiyo biyaayeen sanadii fidlanka dheegay sida tookaiyo su-aalo la weydiiye afar ma inku dhikow sida tooka iyo su-aalo la weydiiye oo lan weere mar afraadna inka darow haddii u dheegi waayaan sadiida tooka way ku wareejiya su-aala faa'iidaysi haddii leerona haltookiyo faa'iide jaanes lanleeyi ama xaafadda jaanes iyo anhaysata haltooka oo faa'iide ee mar lamaadma inka nagow oo may weydiiyow faa'iidaysi dhinaga su-aalo mayba markaas iyo ku kooban yihiin toban iyo afar su-aalood xaafad walba todoba su-aal yeelanka tirageli todobadiiyo waliyo ku hela iyo wali faa'iide ahaan hangmarta iyo natiijadiiyo lanshaaci doona mayna xasuusiyey lamada xaafadood oo iyoona ogiina in lamadiio tii habadayda iyo sugahayta inay tartan kale iyo lagalla horseed oo biinji fadhiida iskuulka hoose dhexe sare ee kawaadir yaan kuma hadnaga barnaamijka su-aalo haniin diyaariyahayaan saasoo kale su-aalo dhextaalka deedo yaan kuma hadnagaan mar kaliyo barnaamij tartan aqooneedka su-aalo ini diyaariye mar dhow insha allah waayahay dhugunsidayaal mar kale barnaamijka tartan qoneedka hawda siin ku lahaa lamada xaafadood iyo lamalamadayir fursadan siya inay dareenka kejo iyo barnaamijkan ay kala wadaagaan anka horreyntii daynuunay halo daynuunay b hadhowaada dareenkin iyo weliba sidiisan aragtaan barnaamijka samafaynalkiisan hadeerteen iyo weliba nambarada taageeraalkin hasiin ku yeeri koraan
bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi kafa wa nicma marka koowaad weliba mahadoo dhan wasugnaatay ilaahay subxaana wa tacaala oo arabeeda guulahii isku dugnaan hadirni markaidankaitamafinalkana jeyti marka lamaad misanmahadnagaanaha wasan oo tartan aqooneedkan cid walba qodobaan maxamnagaal walba maxamnaguudana maxamnaga yahan dhammaan daynuunay maaragteeda nagaden aqoonyahanadiyo iyo kaabiyaasha dhammaan gooneenka maxamnagya tankaleed hadalka makadheerdo insha allah walaalnimadaana isha b hadii oo hadii oo guuleysnaan meybaa guulaanu hadii oo guuleysnaan laa iyo kan kale tumay bua number oo taageeran oo aan xiriiri doono waliba yeesalayn insha allah kan kood waa shan eber afar yeed yeed bi hal kan lamaad waliba waa ahaa shan hal eber afar eber shan sagaal kosonta lejarlan kisonta lamay bua isticmaalow waa furaaga shan eber shan labaatii ko afartii iyadaa mahadsan insha allah waxaan
waayahay abwaanjaal kule aamus fadlan fadhow barnaamijka ee idka kiika iyo dadka dheegahayaan microfonka furinyi fadlan aamus fadhow xaafadda lamaad yaan weeray isha b halo isha b halo warbaahinta wartan hadhow waada dareenka kiiking barnaamijka ka eedan iyo sidii isan aragaasan semifinalkiisan hadeertan nambarada taageeryaalkan hasiin ku weeri karaan ha kooba
bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ama bacd alxamdulilah uma alxamdu lilah uma alxamdu lilah maxaa dhamaantay ilahay aan sugnaatay subxaana watacaala oo aan suurka gelay oona jeeka deerna heerkan hasiroogna naga tartamayna shabakada warbaahinta warsan qiiboyin heshiye oo barnaamijkan kada dambey hamiinadan kada dambey ee ramadaanka naga deerna alxamdulilah ilahay ka mahadnagaan taasoo kale waliba aan mahadnagaanayna guddiga oo kaalmooyinka jeestaa maskalahanin dhafaraya miinki warbaahinta warsan iyo xeegaalaha dhammaantiyo salaaman waana maadnagaan saasoo kale walibaan kuku salaamane waan ku buraarjaana intiyo dadaalan kadabada armaanaha dhagaana walaalnyo waana deynuunay hadhawaadayalana kolley meshal dheer marka walaay oo awoomana kolley weydaarsadaan lankii oo dhibcooyinka kolley ilaahidii kolel kolley kaasehraas lamadanba hooban taasinku maraanku hebwa ka kalsoonaada maka ganacsanada hoob dhiniknagaana kolley saasoo kalu eedina maasintiin nambare markaan sheegay oo tartamiyaalka hanolaskal taageeryaalka hanolaridi koraan kan koowaad waliba nagaday muraaga shamo todoba todoba eber eber sagaal iyo kow markaan kanaga waliba nagaday shan todoba todoba eber sede todoba todoba eber eber sagaal iyo kow kan koowaad taasa nagade kan labaadna waliba nagaday kuraashi liyu afartan iyo sagaal soddon iyo kow eber hal kuraashi liyu afartan iyo sagaal soddon iyo kow eber hal tartanka ilahay nifoway dhamaantay insha allah
waayahay eedyada mahadsiiyiin tartamayaasha xaafadda isha b ilaahay siin fududaaya tartanka dhammaantaana ilaahay niin fududaaya tartanka insha allah lamada abwaan yaa warqadan tuuro doona a iyo b ee kashal qoran ku hormariyey lamada xaafadood ee tartamahayaan waraaqo kashal qoron daynuunay b iyo isha b anka horeyn abwaan jaakole iyo abwaan tarash abwaan tarash warqada aad haysata nin sheeg warqadaan haasita doonunay b waay su-aalahana eeba ka ahaa
waayahay abwaan jaakole isuna may baahan hirtay الشبيب
xaafaddda isha b yaa isuna uu ka taageeranayay insha allah ee may barajeeyay in taageerayaasha uu ka lamada abwaan iyo dhiirigelin fayle iyo weliba wacdare iyo milanka kabandhi ka doonaan maadaama uu barnaamijka useeyey barnaamijku bedelan barnaamijyadii hore waana useeyey barnaamij samafinal eh warqado bal a iyo b kashal goran haddana la siin bibi inferior ee lankii gobsada mibaa ibaayasa in su-aalada ka bilaabo doono daynuunay b e anigu warqada e adi haysata ma maaha ani haysataa jaakol andrigo ee helay
أنا ما يكهري هم يهرب أهلي ما هنا مكان عدو reedle ma jiraasa أهلي هقربان حتى لك بوف يلو كده uga wadaadka jinig haynaad hawadaha fadaas ii fahmaysaan
uu ka daynuunay b may baa an ee taageera ja waa tarash su-aalona daynuunaya laga bilaabe an diyaar garoobeen daynuunay su-aalo koowaad ee tartanka xusniga ka wareejiye Hello, Dainone. Hello, Dainone. Dainone dhaga fura su-aalii koowaad ee tartanka uu ka su-aal diini ah walibaan dhiyaase sida tan sheeg sanadkii inka horreeyey oo saxaabada aan hijiroodan dhulka xabashada miilaadihaan mar lamaada kanaga daynuuneer la su-aala uti koowaad oo diini ah walibaan dhiyaasa satan sheeg sanadkii inka horreeyey oo saxaabada in hijirooday dhulka xabashada miilaadihan ka sheeg mar saddexaada ka naga sheeg sanadkii inka horreeyey oo saxaabada in hijirooday dhulka xabashada miilaadihan jawaabta sin ku rajaan insha allah halo daynune jawaabta
waa lix boqol tuma ishan milaadiid kanag
lix boqol tuma ishan milaadiid sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii koowaad oo diiniya waana laka bilaaba tartamayaasha deegaanka daynunay bii jawaabta su-aalaasi oo ku biyaan way buwaato sax e lama dhibcood daynunay jaakolkii bilaawtay kalhawaajakin qasoy reed musmaarna hakinka suugayo suugada musmaar hakin waaloy kalhawaajin hakin qasoy wir oo kule adahaydeen wir wir wir hataa faameysaka wadaadkii jinnida hayd ah iyo iyo tukay maalinka jinniga hayd waayahay lama dhibcood daynunay aysiinka dhiibay lamaadan dhibcood way baan dhiibay to kor marsiyeyba maag baan weele buuraan dhiibay markuu buur yak weydiisadaayan nus dhowyin ogtaa abaniba xabiiba ejito burakaba weydiisadaa gudahay xaalka dhabacad tan kaleed wayba sinka dhibay guddoomiyahay hore dhaysiyo dhibay
halo isha
halo
isha su-aalo ka nagna fadaana fadlan wali rajeeya intana dhegahay tamaa okay su-aalo diban ka nagade su-aalo walibaan dhiyaasa sheeg saxaabada xilligii iyo hakanagadan waa ku soo laabteen dhulka xabashada marlamaada ka naga sheeg saxaabada xilligii ay ku soo laabteen dhulka xabashada sheeg saxaabada xilligii ay ku soo laabteen dhulka xabashada hijiri ahaan halo isha halo isha jawaabta
murmaana leno noolaati laakiin wasi haye nasiibkaa qabtana wada jawaabta
mayraan ahaa sanadkii toddobaad ay jireen kanagba
sanadkii toddobaad ay jireen saxyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lamaad oo diiniya waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda isha jawaabta su-aalaasi uu ku biyan way buwaa too sax an hayna halo daynunay jawaabta
insha allah jawaabta waxban aydaa tahay tumaysa diiri hijriid kanag
tumaysa diiri hijriid sax iyo qalad guddiga su-aalii la weydiiyey tartamayaasha xaafadda isha b gorda waayan way bahda suku faa'iidaysiyaen hortaale daynunay jawaabta su-aalaas iyo ku biyan wayba waa too sax e waa too sax hayna lamada xaafadoodba su-aalo galayaan
waayahay su-aal iila warsaday tartamyaalka xaafadda isha oo ku noogday safka faa'iidaysi hortaale deegaanka daynunay b yoona ku noogeen su-aalaas jawaabtee meynagadaase liboqol labaatan iyo todoba miilaadiyadii marlamaasoo baana kanaga liboqol labaatan iyo todoba miilaadiyadii
waayahay akhyaar idaacadda warse magaalada baydhaben oo dhusayta mawjada famka c t c dhaweysnalab magahartis maybaadhiniga su-aal diyaarinta barnaamijka sigaarlaan in ku qayb qaadaha iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir oo ka yaala xaafada wadajir ee magaalada baydhabo halo daynunay halo daynunay daynunay dhega fura su-aalaha dareerta waliba waa su-aal oo aqoon guud ah walibaan dhiyaase satan mayba jare dhibco ka calaamadaysan qariiradda oo tirada baaltaala tiradaasna mayba sheegaase intiya ku sarayta xariiqda badda dhibcoogaasoy yana natusiyaayan shal sareewka dhulka hataba sheeg walalankasow dhibcadaasoy ama bartaas soomaalihan marlamaada kanaga aqoon guudu walibaan dhiyaasa satan meba jare dhibco ka calaamadaysan qariiradda oo tirada kabaaltaala tiradaas maybaya sheegaase antiya ku sarayta xariiqda badda dhibcadaasay yemibana tusiyaase shal sareeyowka dhulka hataba sheeg walalankasaw dhibcadaas ama bartaas soomaali ahaan mar saddexaada kanage waliba iskulaha daynuunay ti koowaad oo aqoon guud ow walibaan dhiyaasa satang mabajare dhibco ka calaamadaysan qariirada oo tirada baaltaala tiradaas mayba sheegaase antiya ku sarayta xariiqda badda dhibcadaas mayba natusiyaase shal sareeyowka dhulkaha taba sheeg walalankasaw dhibcadaas ama bartaas soomaaliyan jawaabtasin ku rajayaan insha allah hallo isha
halo raadi wartan jawaabta
bismillah
daynunay daynunay Da- daynunay
halo radio wartan daynunay jawaabta
jawaabta may banaydaate ha la kabiyo kanag la kabiyo sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali aqoon guudahayka ee la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay bi jawaabta su-aalaasi ugu biyan waybu waato sax aan hayna hallo isha
halo raadi wartan jawaabta
bismillah alxamdulilah suaalas jawaabtee adiguna sideenya waliba nagadaasa
maynagada altitude maynagadaas altitude mase kale sarsareeyo ku dhuulka
sax iyo qalad guddiga
su-aali daynuunay goradadaayan wayba haddise ku faa'idaysayeen hortaale tartamayaasha xaafadda isha b isha b jawaabta su-aalaasi uu ku biyan waybuwa to sax aan hayna
waayahay mar haddii kasuwaayan guddiga
waayahay su-aali la warsaday een, deegaanka daynuunay b oo ku noogdiis ka faa'iidaysayan hortaala een, xaafadda isha b su-aalas jawaabtay meenagadaase barjogeedyo barjogeedyo
waayahay su-aalaha dareerta waliba laha isha hallo isha
halo wartan isha su-aali lamaad oo aqoon guuta in diyaar garooba walibaan dhiyaasa sadatan mayba jare xariiqyo iska hirow meelo joogsho xariiqada badda isku mid eyi maybana laka'aalay salax kala sooc baddaha taba sheeg walalanka saw xariiqdaas soomaali ahaan marlamaada ka naga su-aali lamaad oo aqoon guud ah walibaan dhiyaasa satan meba jare xariiqyo iska hirow meelo joogsho xariiqda badda isku mid eyi maybana la mooday ama laka'aalay salax shal soocow badda hataba sheeg walalanka saw xariiqdaas soomaali ahaan mar saddexaada ka naga isha biya iskule walibaan dhiyaasa satan meba jare xariiqyo iska hirow meelo joogsho xariiqda badda isku mid ayin maybana la mooday ama laka'aalay salax shal soocow baddaha taba sheeg walaalanka saw xariiqdaas soomaali ahaan jawaabta siin ku rajayaan insha allah hallo isha b
halo raadi wartan jawaabta
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أرتميالك حافظة إشا سؤال سؤالك أبو جوا بيانا إيه أريك أريك أريك كوريت مثل بر بر كوريت kanag أريك كوريت أريك كوريت مثل بر كوريت أريك أريك أريك كوريت
sax iyo qalad guddiga
su-aali afraad ee tartanka waana su-aal aqoon guud ahayti la weydiiyey tartamayaasha xaafadda isha b jawaabta su-aalaasi uu ku biyan wayba waa to sax aan hayna hallo daynunay halo radio wartan jawaabta insha allah jawaabta bu ahaa barjiifyo
kanag barjiifyo
kanag barjiifyo
markale kanag waa barjiifyo
sax iyo qalad guddiga
su-aalii isha b gordu waayan way bahadisu ka faa'idaysayeen hortaale tartamyaasha deegaanka daynuunay b jawaabta daynuunay iyo dhiibeen way buwato sax aan hayna
mar haddii kas waayan guddiga
waa yahay su-aali la warsaday tartamyaalka xaafadda isha b oo ku noogdis ka faa'idaysayeen hortaale deegaanka daynuunay b su-aalas jawaabtee meynagadaase joog ekayaal su-aalas jawaabtee markalo baan kanaga meynagadaase joog ekayaal hallo daynune daynune dhaga fura su-aal taariikhi asinka dareerta walibaan dhiyaase satan amee la bilaabay tilaal dhiga fura amee la bilaabay tilaal mar saddexaada kanaga taariikhu daynune le sanadkee la bilaabay tilaal jawaabta siin ku rajeen insha allah Aynune, jawaabta
waa boqol sagaal
kanagba kun todoba boqol sagaalo bilisi
mar kale kanagsayd waa kun todoba boqol sagaalon ilisi sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii la weydiyey tartamyaasha deegaanka daynuunay jawaabta su-aalaas iyo ku biyen way buwaato sax mahayna hallo isha b
hello radio warsan jawaabta
bismillah
jawaabta kanag
kun todoba boqol sagaal sideed
mar kale kanag saab isiin
kun todoba boqol sagaalan sideed sax iyo qalad guddiga
su-aali daynuunay gordu waayan way bahadisu ku faa'idaysayeen hortaale tartamayaasha isha b isha b jawaabta iyo su-aalaas ku biyan way buwato sax aan hayna mar haddii kas waayan guddiga waa yahay su-aali la warsaday deegaanka daynuunay b oo ku noogdis ka faa'idaysayeen hortaale xaafadda isha b su-aalaas jawaabtee meynagadaase kun todoba boqol toddobaatiy shan su-aalaas markalaba baan karana meynagadaase kun todoba boqol toddobaatiy shan hallo isha b hello radio warsan isha b su-aali lamaad oo taariikheen diyaar garooba welibaan dhiyaasa satan amee la aas aasi macahadkii inka horreey ee laka baradow saxaafadda mar lamaada kanage isha biya la su-aala amee la aas aasi macahadkii inka horreey ee laka baradow saxaafadda mar saddexaada kanage sanadkee la aas aasi macadkii inka horreey ee laka baradow saxaafad jawaabta siin ku rajeen insha allah hallo isha
hello radio warsan jawaabta
bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد سؤال الجوابتي حديث الكدين ولا بن أغاثنا كم سيد بغل سغالي سغال kanagab
كم سيد بغل سغالن سغال
mar saddexaad kanag sadab
كم سيد بغل سغالن سغال sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali lihaad ee tartanka waana la weydiyey tartamayaasha xaafadda isha b jawaabta su-aalaas iyo ku biyan way buwaato sax aan hayna hallo daynune
radio warsan jawaabta insha allah sanagadaasee kun sagaal boqol iyo sideetankii kanagab
waa kun sagaal boqol iyo sideetankii sax iyo qalad guddiga
su-aali isha b gordu waayan way bahadisu ka faa'idaysayeen hortaale tartamayaasha xaafadda ama deegaanka daynunay b daynunay jawaabta su-aalaas iyo ku biyan way buwato sax aan hayna mar haddii kas waayan guddiga
waa yahay su-aali la warsaday xaafadda isha b oo ku noogdis ka faa'idaysayeen horyaalla deegaanka daynuunay b su-aalaas jawaabtii hoobaan sheega meynagadaase kun sagaal boqol tumiliti su-aalaas jawaabtii hoobaan kanaga meynagadaase kun sagaal boqol tumiliti su-aalaha dareerta weliba laha daynunay hallo daynunay
radio warsan su-aali koowaad ofiisiga san diyaar garooba welibaan dhiyaase sadatan afar sekondku dib madi jabaq lukudiri badweynta hindiya yala dheegi dayaan use dheli nagawka jabaqda buur baraf ee hanagti meega iyo buurta barafka ee anjarta haddii heerkulka hawada ay lidikri celsius marlamaada kanaga su-aalati koowaad oo fiisigas ow waliba laha daynunay afar sikin ku dib madii jabaq laku diri badweynta hindiya yala dheegi dayaan use dheli nagowka jabaqda buur baraf ee xanagti meegaya buurta barafka ee injarta haddii heerkulka hawada ay lidikri celsius mar saddexaada kanaga walibaan dhiyaase satan afar sikinku dib madii jabaq laku diri badweynta hindiya yala dheegi dayaan use dheli hanagowka jabaqda iyo buur baraf ee hanagti meegaya buurta barafka ee injarta haddii heerkulka hawada ay lidikri celsius jawaabta siin ku rajaana insha allah low daynune oo raadiyo warsan jawaabta insha allah jawaabto waliba inagada doonto ilaahay indiidna waa lix boqol lixdi iyo todoba dhibi lama mita kanag
waa lix boqol lixdi todoba dhibi lama mita qadkiinga kisto gohay kanaga mado waa lix boqol lixdi todoba dhibi lama mita
haddana qadkiinga gohay silisiin dhega kanaga
lix boqol lixdi todoba dhibi lama mita haa hawadu haye ee saxyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay jawaabta su-aalaasi oo ku biyan wayba waa too sax ee lama dhibco daynuunay jaakol oo ku busakati turatare meliidiba maya kidhi uu ka uu kala maadno guddigan afduubi anigoo kinhaaye guddigan intallade markuu adin busakarti maanroayt oo ben ofo maanroayt meelu mudu dhibayaal aniga talanoy goonan talanoy ha lama dhibaad daynunay ay basiinka dhiibay dhibacda koowaad way boohan n taylor aro arlaadi hal haba meela siin dhiki mada mada kalan ay siin dhiibay kasaase lan gudaa ke eh osa hibka eh aan hilmaasanahay daw ka dhan afyaal afyaal cali bugey yaasiinka diibi afyaal cali bugey usoo usoo kor gobayaw bahalaas way balfadeen inuu sixiraabta doynuna jey ama ooka jey haa jidkan waraabi ka jira usuun taalla aa hamiinimadun bahoy waraabag aamo cali bugey gul doynunay hallow isha halo wartan ishaan diyaar garooba su-aali lamaad oo fiisigise walibaan dhiyaase sidatan dayaan qoro la ridi isusuubi iyo la dheegi shan sikan ku reed madii gumacaga qaraxyo la aragi hataba meega iyo injara qoriga meelo laku fiirsadaay haddii heerkulka hawada ay labaata ishan digrii celsius marlamaada kanage dayaan qoro la ridi isusuubi iyo la dheegi shan sikan ku dib madii gumacaga qaraxyo la aragay hataba meegaya injara dhoriga meeli laku daawadaay ama laku fiirsadaay haddii heerkulka hawada ay labaata ishan digrii celsius isha dhaga fura mar kale kanaga tilamaad oo chemistry ow maya waa tilamaad oo fiisigas ow dayaan dhoro la ridi isusuubi iyo la dheegisha sikin ku dib madii gumacaga qaraxyo la aragay hataba meegaya injara goriga meelo laku fiirsadaaye haddii heerkulka us-eeyey labaatan ishan digrii celsius jawaabtasan ku rajayaan insha allah isha b
halo warbaahinta wartan jawaabta
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد جوابتي هدوني كدين ولبنا غلاسة يد بول لحلن إلا ما ببع شان متر kanagab
يد بول لحلن إلا ما ببع شان متر mar saddexaad kanag
يد يد بول لحلن siyeed boqol lixdan ilaa ma dhibic shan mitir sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalilu weydii tartamayaasha xaafadda isha b jawaabta su-aalaasi uu ku biyan weyba waa toosaxe lama dhibacood isha
isha b sidii hami u horelayo seen bilaawatay guulinaysiina insha allah kureysan uunka xaafado uga siina tarta maanta maaha أنا بقول يطلعوني مكرر matalan xaafado uga siina tarta maanta maaha buuyaasan isinday dalaale ahey innisba len fu-aalo tartiib anfeeriye madi ku jawaabataan buuq hoosan gaala taana ma jawaabo kartaan walaaseen ku hadlaawe isdejiye waryaa haa ahey lamba dhibood xaafada ishabi waaye cayshii ka dhiibeeto laa waa ka baray waxaan idin dhigay garaashka baashi axmed xuseen laa waa ka bar faysabow garaashkiisa tan kale way baashiin ka dhibay bin of taylor iyo ugaaska carabta faysal xuseen said ahey iyo lotaya caqsoor dictor isgowe hambalyo cadda axmed saciid shurba wa shurba hallo daynune
raadiyo warka su-aali koowaad oo kimistriya in diyaar garooba walibaan dhiyaasa satan qof bukaan ee yameba isticmaalay hawo ka jarta dhuloloba hawadaas mugshe mayba usahaayay shan liter cadaadiska hawada mayba usahaayay sagaalun atam haddii hawada kale laka dara dhololobada xadisha usa eyikii hora laakiin cadaadiska hawada usa nagadi hal dhabiisin lama atam haddaba hasaar muggo hawada laka dari dhololobada marlamaada kanaga kimistriyu daynuuneed le sandhiyaas qof bukaan oo isticmaalay hawo ka jarta dhuloloba hawadaas mugshe mayba usahaayay shan liter cadaadiska hawada mayba usahaayay sagaalun atam haddii hawo kale laka dara dhulolobada xadishana usa eyikii hora laakiin cadaadiska hawada usanagadi hal dhabiisin lama atam haddaba hasaar muggo hawada laka dari dhulolobada mar saddexaada kanaga daynuunay dhaga fura su-aalatii koowaad oo kimistri ow qof bukaan eh yimiba isticmaalay hawo ka jarta dhulolba hawadaas mugshana usahaay shan liter cadaadiska hawdana mayba usahaay sagaalun atam haddii hawo kale laka dara dhulolobada xadishana usa eykii hora laakiin cadaadiska hawada usanagadi hal dhabiisin lama atam haddaba hasaar muggo hawada laka dari dhulolobada jawaabtasen ku rajaan insha allah hello daynunay
raadiyo warka jawaabta insha allah jawaabta walabayaada waa saddex boqol toddobaatan iyo shan litr kanag waa saddex boqol toddobaatan iyo shan litr sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalilu weydii tartamayaasha deegaanka daynuunay jawaabta su-aalaas iyuu ku biyan weyba waa too sax ee lama dhibcood daynuunay daynunay jaakulaasin dirnay ah sin sheegi haddaba daynunay dhibada koowaad wayba waxaa nan isan korodaasan iidnan kasaasan aniina kasaw isanno isla kasaan walaadon isla kasaan a uraahin jaakol ho ada tuubin umbaahata ani in sheeg a ureena kinjiye daynuna rooba safallakin tobe kasad sare warlay kafaayas insha allahu jaakol ho baad tuubin umbaahata waad yaa ah ho kala maaga kin sare anika toobe ho ad walan imbaahnayn awreen ayay daynunay dhibada koowaad dan lamaadna aylin dhiibe kasaase فاما حسن تسو محمد بردال الله اكبر بينوني كل جاكل باي باي مكان هيسدا
hallo isha
halo raadiyo warkan
waayahay in diyaar garooba su-aale lamaad oo chemistry ee ee farin iskuulka kawaadir kukoyti abwaanada waliba la singaray hooba su- dhibcooyin iskuulka iyo meelo kayaala sheego ay tan su-aalo oo hegin ah yakooy doonaan la singaray marka fariintaasin deersay hallo isha
raadiyo warkan ishaan diyaar garooba su-aale lamaad oo chemistry ee walibaan dhiyaasa satan meegamool iyo kajara qol balac shay eyi afar dhabiisan tumi i kow mitir dherar hoosaadshayna eyi shan dhabiisan soddon mitir dherer koraadshayni ay lama dhabiisan konton isiyeed mitir mar lamaada kanaga isha biyo iskula su-aali lamaad oo kemistri oo walibaan dhiyaasa satan meegamool yaka jara qolbalacshay ayi afar dhabiisan tum-i kow mitir dherer hoosaadshayni ayi shan dhabiisan soddon mitir dherer koraadshayni ayi lama dhabiisan konton isiyeed mitir mar saddexaada kanaga meegamool yaka jara qol balacshay ayi afar dhabiisan tum-i kow mitir dherer hoosaadshayni ayi shan dhabiisan soddon mitir dherer koraadshayni ayi lama dhabiisan konton isiyeed mitir jawaabtasin ku rajaan insha allah hallow isha b
هلو هذه ورثة jaakol aamus jawaabta tarash aamus الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إيه، أنه ترسميالك حافظة الشاء سؤالتي جوابتي ما هو جواب نغانا ها تعتررت كان ولب ولب هو جوانا إبر دبي شان إبر شان لكدوي ثمن لكور صار مستكجي باري لباتي ستة مول
kanag
eber eber shan eber shan daga ɗaui tumon daga jibari labaatisadde gool saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aale la weydiiyey tartamayaasha xaafadda isha b jawaabta su-aalaasi oo ku biyeen wayb waa too sax an hayna hallow daynunay oo raadiyo warka jawaabta insha allah jawaabtay wali soo ilaante waa kontoili dibi laba mool kanagab
waa kontoili dibi lama mool saxiyo qalad guddiga
su-aale isha b la weydiiyey gorod waayan wayba haddis ku faa'idaysaya su-aalaasin hortaale tartamayaasha deegaanka daynunhay daynunay b jawaabta su-aalaasi oo ku biyeen wayb waa too sax an hayna mar haddii kaswaayan guddiga iyo maxamed aaq waayahay su-aali la warsaday xaafadda isha b kunoogdiis ka faa'iidaysiya lama hordhakay deegaanka daynuunay b su-aalas jawaabtii oo baan sheegamaynagadaase lama dhibic shan eber siyeed sagaal mool ama sida mool su-aalas jawaabtii oo baan marlamaad kanagamaynagadaase lama dhibic shan eber siyeed sagaal mool ama sida mool
su-aalaha dareerta waliba laha daynunay waana biology hallow daynunay daynunay dhigafra teleefanada fadlan tiimkule ku codsaday abwaanada iyo guddiga inta teleefanada silent saaran nidaamka barnaamijkana dhooran hallow daynunay
oo raadiyo warka su-aali koowaad oo biology dhigaan furo walibaan dhiyaases sheeg magaaga lankasaw ilma kajaraga kanago imeelase sheeg magaaga lankasaw ilmo kajara ilma galeenka aada haana ku badan siyeed isbuuc marlamaada kanaga daynunay dhiga fura sheeg magaaga lankasaw iyaalka kajara ilma galeenka aada inku badan siyeed isbuuc sheeg magaaga lankasaw ilmo ama iyaalka kajara ilma galeenka aada inku badan siyeed isbuuc jawaabtasan ku rajaan insha allah hallow daynunay oo raadiyo warka jawaabta insha allah su'aalo jawaabtay wali bayanayda doontaya waa fetus
kanag waa fetus saxiyo qalad guddiga su-aale la weydiiyey tartamayaasha deegaanka daynuunay jawaabta su-aalaasi oo ku biyeen wayb waa too sax ee lama dhibco daynunay lama dhibaad daynunay xusni ha abwaane warsaday ee iskoolka aan siinjeeyay adii jaakol ana dhikadahay ma ya ana dhikadahay jackal goode maaha ma jackal ma oshan dhikadahay maamulaha warsoy ya ana dhikadahay maamu- ma- ma- maamulaha ka jawaabay waay ha oo bas goy aan- aan- aan- aan- Kawaadir maaha?
Ah, kawaadir ha oo isbitaalka hortiiska fiyaale ha iskool kawaadir isbitaal hortiiska fiyaale Ha, maalmin Allah ajaa'ib aan maalin u sii rogaa jeedi.
ha ana dhikadahay horta isku fasala ma hayna jaakol oo gembi ay la kera me kasuu biyaasa madan aad jackal oo gambiya leedahay waa ha ma ma ma arag madi la kera jackal oo gambiya u leedahay sheega shabakiyaalka hangoonsade shabakiyaalka hangoonsade shabakaaye ah inti us booro shabakaaye ana ma goor dhikadahay ad ad ngoje ma gooya waa laakiin waa jackal kooy wahayn sheega ha isku fasal mihiniba
ha fiiri maya Oo hore, bal ma hor jeedin.
waayahay abwaane maadaama iskoolka ada j t jaakole iyo xusniba bili dhammaatay meel koofadahaye beertidii fiiga haytay biliyal koofadahaye bal biliyo sii hadda bisu jackolka bibi iskoolka ada iyona to ad ad ad- bili ha dhammaatee la koofaday horta siba biliyal koofadahay ha beselo faday maagan dhiba iskoolka biban maagan dhamaysid bille dhamaysid dhamaysideen.
bille dhamaysid ismail dhamaysde ma ha taas xagal ingle ma Mm.
waa tahay aldhibood mishaarku waa iskoolka kuwadir oo isbitaalka korjeedsay tiyaala oo iskoolka dhabcooyinka ilaa soonkun indhatun haddii aryaay Mm.
allow juhdiyarmku bana ogaaw he Waran- su-aal diyaarin Ya.
aad xalaysa eerti aan xali way kale nimankaas culees hoog le nimankaas waa dhiba qabaan una kuu hayan akhri hayan leeya kuwa akhriyaan le walaa uu dhiba qabaan dadkaas allahu akbar ilaahu dhibsoon dhan waayahay wadankan halgamin xaga kuleen Mm.
hagsoo la sii aamin aamin waayahay dhibcada kaleed min ana jeeri jirya maya maya maya kuwa iskoo kuwa diraanka dari kawaadir ha ha madanayd waaha hal dhibacood oo bili lagu Jaakole, faday eh?
jaakole eh Ha.
iyo hal dhibacood oo xusni beertidii koofadahay ha bes taas tag shalbale bilan jaakol laakiin beertamay koofadahay ha kubidey kubii kubii hallo isha b
Hello, Radio Watson.
ishaan diyaar garooba su-aali lamaad oo biology oo waliban dhiyaasa satan ma erta shaqadu isu gobodow endometrium ka naga markale may erta shaqadu isu qobodow endometrium mar saddexaada ka naga may erta shaqadu isu qobodow endometrium jawaabta sinku rajeen insha allah
Hello, Radio Watson.
jawaabta
بسم الله. آه، الحمد لله تعالى في جواسية المسلمين من الله. ليس قوات إليه اليوسف ودهي لما الزرق أولا كسبر كثير ما يوميتريا
cod ka koran gaad waana ka nag
sheegadiis waliba waa hantiisu ku hortagay masakad waliba ku hortagay iska dhiyowka indhahay lamada derbi oon sur jiidan kulanka sawarkaasi myometrium sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamyaasha deegaanka xaafadda isha Ya, b ya.
waa isha b deegaan iyo horta kiinshal sheegay abwaankana sun dheegahay ba deegaan may ay horta deegaan meela degayo horta haye Meel la madan deg- xaaf meel la deganyina xaafaday ma hayaan kiinshal sheeg balankan ka saxanta
su-aali la weydiiyey deegaanka xaafadda isha b jawaabta su-aalaas Ka adkaysatay.
ha abwaanka ba kiinshal Asaa waay, ma- adkaysati ma
ya abwaanka
haye haye haye meel la deganyina maha haye jawaabta su-aalaas la weydii mayb wato saxan hayna
hallo daynunay Hello, Radio Watson.
jawaabta Jawaabta ee, shar- mayba shalto ay yihiin shaqada winaag
kanag
Ee, jawaabta waliba yeetaha muruqaha ilmaha galeenka ayuu ka ilaaliyaa in ay ku soo aruuraan ilma galeenka mar lamaad kanag
murgaha ilmagaleenka ayuu ka ilaaliyaa inay ku soo aruuraan ilmagaleenka waana meesha ay ka dhacdo til tilmaamida uulka ku jirka uulku jirka
kanag markeel
murgaha ilmaha galeenka ayuu ka ilaaliyaa in uu ku soo aruuraan ilma galeenka waan meesha ay ka dhacdo tilmaamida uurku jirka sax iyo qaladga waayahay su-aalihii li weydiyey tartamayaasha xaafadda isha gordu waayeen wayba haddase ku faa'idaysayeen hortaa le daynuunay jawaabto daynuunayo dhiibeen wayba waa to sax e hal dhibcood oo faa'iidee
haye haye jacayow jaa kolay wal warsada kuday horta wada ani ani wada kayga no yar yar ko ay hasan hasan dhiri jirnay hadan dawoolnay markaas ta kala xaafada isha markii aad degnaaytid aan way argayn dadka oo af maayn aan dawaana maxaa tirin aan hayn doogo maxaa tirin aan hayn oo maayn aan hayn doowa markuu aan kulley walak kaas walak kortay wal inkishaab wadaayo oo ma gaaraan oo maamadee kin wacaas amal مثلا هم مدكين وعاس يا كرا ما تدري ما ما
وما ما كي وعي وما ما كي وعي وما إيجاز جا إيجاز والله نكتة دوا
nta waa أنت
kurkurkiisa أفركو وما ها شوف وما إيجاز جا إيجاز مهاجرة تفتيش إريت إيجاز هذا والله متك دوا تفتيت markii oo hadda ka hor aloolay tilan diraay mashaakayba
وإلا ريه أولي قال خلينا قال لي دبي قال لي بهي haye قالوا كويس haye كوانيك يا مدينة هي هو ما فاس لي دبي لي بيسوي ولي haye
دربع دربع من دعيرتي سربا يا دربع من دعيرتي سربا ها أولي قال كنا شانوا يقولوا waxaa ku baaxunto erdisaa mag baa alooyay gaadlay ها adana olole gaalnayo عبد الله هاي ha دلالوس gurbac mandiciir kastaa rabaa دربع دلالوس durbac gurbac دربع من دعيرتي سربا يا arrintiis waay haye jaco Waaye.
dhibcooyin kameelka sheegahaye waayo Tarash.
dibcooyinka maalisku laha haldhiba layb waa Walaal wiilkeed.
deegaada cadaas taas wayba ka weyntaa Mm, haan kale madiiliska daltara dhanka ulusta mhm.
wayba la jeeyey arwo arlaadi taylor wayba la jeeyey arwo arlaadiya la jeeye haddii ilaahay ar ammaan iyo wasuga arwo arlaadi arwo arlaadi sharqaanka dukaankala dharka la tolaa shiriisme way bayaale kootoron oo diyaarsan oo feeraysan oo dhamaysan ya yaala way bayaale udgoon way bayaale walwalba sheekul kulli kul hallo daynuunay loo raadiyo warsan su-aale tumis saddexaad ee tartanka uu ku hisaabay dhega anfura banooniyaal lanka tira galay intii lakadheele ciyaarta kama dambaysta ee koobka bilo ramadaan oo ku dareera garoonka doctor ayuub ee magaalada baydhabo yalka aariyey si degdeg ama si dhaqso ee lama sentimeter sadejibaarin bir minute haddii dhexroorka banooni walba us ay toban sentimeter meegow gacanka banooni walba degdeg use ka kordhi bay aan qaaday labaatan ilama la hoos dhiki waaya dhegeystayaa raallahada la hoos dhiki todoba jawaabtana kabiya tira dhafan marlamaada ka nagee banooniyaalanka tira gali inti laka dheela ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka ramadaanka oo ku dareera garoonka doctor ayuub ee magaalada baydhabo yee la ka aariyay si degdega ama si dhaqso ah lama sentimeter sadejibaarin bir minute haddii dhexroorka banooni walba us ay toban sentimeter meegow gacanka banooni walba dhaqsiga use ka kordhiyow ama ka korrow baay aan qaaday labaatan ilaa ma la hoos dhiki toddoba jawaabtana ka bi tira dhafan mar saddexaada ka nagee banooniyaalanka taragalay intii laka dheere ciyaarta kama dambaysta ee koobka bilo ramadaan ee ku dareera garoonka doctor ayuub ee magaalada baydhabo iyo laka aariyay si dhaqse ama si degdeg ee lama sentimeter sadejibaaran bir minute haddii dhexroorka banooni walba use ay toban sentimeter meegow gacanka banooni walba dhaqsiga use ka korrow baay an qaaday labaatan iyo lama la hoos dhiki toddoba jawaabtana ka bi tira dhaaf tira dhafan jawaabtaas aan ku rajeen insha allah
aa
هلو داينوناي
داديور جوابته إن شاء الله فلسيتي وجباتي وليبي أنا قدرت مركي ديجان تفلاش ديجان كدينونة مركي كشورة يوم بعد جوابتي وصارين يوم وليبي يتها وها لما نيتا
كنغب وجوابت يا وليبي أنا قدرت لما بيبي konton shan afar lakadawi kuman likijibari sentimitir likijibari sida bamita marti markiin ka damboyta kanaga
jibaato waliba yanagidaase waa lama dhibi shan afar lakadawi kuman likijibari sentimitir kiyub mita
sax iyo qalad guddiga laakiin dheh waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha xaafadda deegaanka daynuunay jawaabta su-aalaasi oo ku biyan way buwaatoo saxan hayna halow isha
هلو هذه ورقة jawaabta
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد ترتميالك حافظة الشبي جوالتي ولقى كفيدي وانا ديرا هيرا إيه لما إيه ولقى كفيدي وانا شن شن دبي هل سجال سنتيمتر kanag
شن دبي هل سجال سنتيمتر sax iyo qalad guddiga
su-aali la weydiiyey daynuunay gorda u hayan way bahati su ku faa'iidaysiyan hortaale tartamayaasha xaafadda isha biyu jawaabta su-aalaasi oo ku biyan way buwaatoo saxan hayna
mar haddii kaswaayan jawaabta guddiga
waayahay su-aali la warsaday deegaanka daynuunay b oo ku noogeensa ka faa'iidaysa lamhordhaki isha b su-aalas jawaabtay hoobaan sheegamaynagadaase shan horgale iyo todoba la la hoos dhiki tum i kow eber eber centimeter mise kun i boqol centimeter per minute su-aalas jawaabtay oo markale kanagamaynagadaase shan horgale todoba la hoos dhiki kun i boqol centimeter per minute
waayahay akhyaaray weliba siinshegaane xaafado iyo dhegeystayaasha barnaamij tartanka la dareeraba oo ilaahay raalle kanagada su-aal ku saabsanaaytay tirlamaad oo biologiga ah oo xaqan lahaayeen isha b si ku faa'iidaysi ana lansi ee deegaanka daynunay jawaabtiyo biyan weliba haytay jawaab qaldan ee dhibacadii faa'iidaysiga meelasay lagu sii way kunagi daynuna saasna dareeran ishana saasna dareeran dhegeystayaashana saasa ku wargeliyaana su-aalana wali bahaytay hum su-aalana wali bahaytay ma eta shaqadu isu qobadow indometrium indometrium jawaabtan waliba nagdaase may bahadhiyay dheecaanka laka magacaabow balaag miyuukas marlamaada kanaga jawaabtole banagdaasahan may bahadhiyay dheecaanka laka magacaabow balaag miyuukas saasadaynuunay dhibacday faa'iidaysiga hoodhay lasi laku kanagi saasana dareeran su-aalaha dareerta waliba laha isha halo isha
هلو هذه ورقة ishan diyaar garooba su-aali ka damboyti ee tumi afaraad ee tartanka ooka walibaan dhiyaase sidatan waana su-aali lamaad oo xisaab ewn hooyo ama aado yamiba fadaasay intiya siida hadiida owlaadiya oo shal eh faarax farxaan falxad iyo falis owlaado dhammaantiyo si isla eg ama isku mid eh yeelanka qiibiya siyeed iphone midabidyona shal duwan meega iphone ya hele unug walba meega qaab yana lanqeebi kora hadiidaas su-aalo mar kale kanaga waliba laha isha b waana ti inka damboyti ee tartanka oku hooyo ama aado yimiba fadaase intiya siida hadiida owlaadiye oo shal eh faarax farxaan falxad iyo falis owlaado dhammaantiyo si isla eg ama isku mid ah yalanka qeybiya siyeed iphone midabadyuna shal ah meega iphone ya helayan ama hele unag walba meega qaab yana lanka qeybi kora hadiidaas mar saddexaada kanaga hooyo ama aadooya fadaasa antiya siida hadiida owlaadiya oo shal ah faarax farxaan falxad iyo falis owlaado dhammaantiyo si isla eg ama isku mid ah yalanka qeybiya siyeed iphone shal midabadyona shal duwan meega iphone ya hele unag walba meega qaab yana lan qeybi kora hadiidaas jawaabosin ku rajaan insha allah hallow isha b
warsan jawaabta
bismillah suaala jawaabtiye haddana kudeñi waliba nagadaasa shuwel shuwel waliba helay masal labaati xorkab
kiwalba meele
shuwel mayba helay lama mayba yugo labaati xorkab
mado kale inka naga soo ilaheer kanak
waliba shuwel waliba helay lama waan waliba nan ugu kore labaati xorkab waana wali bahi
waliba lan lan lan iigu kore waliba helo koraan basta kala shuwel waliba helay lama waan waliba lan iigu kore afartan ilaa magaab saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aaliin damboytii ay xisaabtahayti laweydiiyey tartamayaasha xaafadda isha b jawaabto su-aalaas iyo ku biyan way buwaato sax hayna aloo daynunay
loo raadiyo warsan jawaabta insha allah su-aali jawaabtiya waliba inaga doonto ilaahay injiirna hallood dhigi shan qaab mise labaatan boqolkiiba kanak
hallood dhigi shan qaab ama labaatan boqolkiiba saxiyo qalad guddiga
su-aalilu weydiiyey isha b gorod waayan wayba haddayse ku faa'iidaysayeen hortaale tartamayaasha daynunay b daynunay jawaabta su-aalaas iyo ugu biyeen waybuwa to sax on hayna
mar haddii kas waayan lamada xaafadood guddiga
waayahay su-aali la warsaday tartamyaalka xaafadda isha b oo ku noogeen ka faa'iidaysaya dhan horbakii deegaanka daynuunay b ayaana ku noogeen su-aalaas jawaabtiya maynagadaase unug walba may behelay lama iphone mayna langeebi kore lama kun shanboo iyo labaatan qaab ma kanak su-aalaas jawaabtiya baana markale kanaga mayba eh, unug walba may helay lama iphone mayna langeebi kore lama kun shanboo iyo labaatan qaab waayahay su-aal oge meele ka dhamaadan maxamed salaad iyo natiijada maxamed natiijada tartan kale nahaay natiijada natiijada si tartankii kalen gudagal laye maxamed
بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد وكم بنين ترتمايان لما حافظت أو شل آ إيشا بي يو دينون بي حافظ كسم سيخاق نهاية مبال ورصداي تدو سؤال إيوالاي فإيدا هان يان هلا هوبان كماري ترتميالك حافظ إيشا بي مبال ورصداي تدو سؤال تدو سؤال الورصدي مبال كجوابتي لما سؤال مبال كجوابتي هالسؤال مبال هالي لما دبعوت isha b mebelkoyte lama dhibcood saas oo kale tartamayaalka deegaanka daynunay iyoona mebel warsaday todoba su-aal todobaa su-aalood warsaday mebelka jawaabena afar su-aal mebelkoyana dhibco mebelkoyana siyeed dhibcood walfa-iide ana mahalna daynunay siyeed dhibcood isha lama dhibcood ooku guulamay baratay tartamayaalka deegaanka daynunay saas oo kale maybaa baska ka heray xaafada isha b waayahay wali codsidaane antii daynunay ka jarta tartan lamaad an diyaar garowday laashandhigay ama jecel wali ku codsidaane antii usakadkaha geli horseed oo laka dhowo doono daynunay lamadiyo timay laray lakubadiyona oo ka hor isagoo tii doonho ilaah ala kunagada laashanyahe ha geli waayahay xusni eedyada maasinyi tartamayaasha lamada xaafadood daynunay iyo ishana eed iyadaan kama hadnaga tartankii xiiso lahay oo ku yaho bandhigeen natiijada meelaha ninka dhamaatay tartanka mayna hadda daynuunay oo gudubti ama hakubadeedii horseed tartan kale lagala doontee horseed isha haddii iyo kubadeedii daynuunay tartan kaliya sugahay si iyo finalka tartankii aanka gudubta haddii iyo markaas guulaysata haddii lakubadiyoona guud ahaanba tartanka kuweyraasna farkiije inis diyaardoy tartanka lamaad ee iyo lagala doonto horseed dhextaad kubad insha allah